muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo kordhayey dilalka loo geysanayo haweenka ku jira arrimaha siyaasadda ee u shaqeeya hay-adaha kala duwan ee dowladda waxaana si gaara loo beegsanayey haweenka ka howlgala maamulka gobolka banaadir gaar ahaan guddoomiye waaxeedyada iyo laamaha degmooyinka gobolka banaadir laga soo bilaabo xilligii uu guddoomiyaha ka ahaa gobolka banaadir maxamuud axmed nuur tarsan iyo ilaa maanta uu gobolka banaadir guddoomiye ka yahay taabit cabdi maxamed waxaa la dilay shan iyo toban haweena oo xilal kala duwan ka hayay maamulka gobolka waxaana haweenaydii ugu dambeysay oo lagu magacaabayey foos maxamed xuseen isniintii aynu ka soo gudubnay lagu toogtay degmada xamar jajab xilli iyada iyo haween kale ay ku jireen howlo nadaafadeed oo ka soconayay degmadaasi haddaba maxay tahay sababaha loo bartilmaameedsanayo gabdhaha ka shaqeeya gobolka banaadir waxaan su-aashaasi hordhigay guddoomiyaha haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab foos waxaan leenahay ilaahay u naxariisto maxaa loo dilay foos maxay ahayd foos waxay ahayd hooyo iskooba sidata ka soo baxday gurigeeda u adeegaysa ummaddeeda ee guddoomiye laameed dhaqaale ma qaato haddaan dhilan maantay waxaa laga dilanaya xil waa qof mutadawacnimo ku shaqaynaysa laakiin foosyaalo badan ayaa jooga marnana ma aan maaragtay qalbigeennu meeshaan hiigsanayno ee dowladnimadana kama hakanayno dowladnimada waxay ka bilaabataa degmo marka sababta gobolka loola dagaalamayo gobolka maalmahan horumar badan uu sameeyey waxyaabaha socda waad arkee waxay isleeyihiin dadka in la cabsi geliyo marka laanta iyo waaxda iyo tobanka guriba waa meesha dowladdu ay ka imaanaysa tobanka guri laanta waaxda degmo gobol ayay imaanaysaa anigu marka waxay ila tahay qofka hooyo soomaaliyeed ee dhulka xaaqaysa iskooba sidata dilaaya in ay tahay qof bilaa damiira markaad aragtid gobolka oo tallaabsanayo waxay isku dayayaan in dadku ay moral jabaan laakiin ma aha mid annaga hadafkeenna haweenka soomaaliyeed gaar ahaan haweenka gobolka banaadir waa kuwa u taagan iftiinka iyo horumarka ummadda soomaaliyeed sidoo kale xaliimo xasan oo ka mid a ururka haweenka qaranka soomaaliyeed ayaa wax laga xumaada ku tilmaantay dilka lagula kacay foos maxamed xuseen oo ahayd guddoomiye laameed ka tirsan degmada xamar jajab iyadoo dhinaca kalena maamulka gobolka ka codsatay inay xil iska saaraan sidii loo sugi lahaa ammaanka haweenka ka howlgala gobolka waxaan u arkaa gabadha xamar jajab lagu dilay waa horta gabarh soomaaliyeed oo muwaadina qofka hooyada dilana waa qof arxan laawo ah gabadhu waa hooyo gabdhuhuna waa rafdhabarka haweenka laamiga ha haaqdo ha shaqaydo ha dhasho ha xambaarto ha nuujido hooyo waa lafdhabar lafdhabarna lama dilo waa bermagaydo waa masaakiin waa dumar waxaana nagu qasbayo inaan shaqayno in macnaha aan agoon haysano oo aanan heli karin maanta nin noo shaqeeyo aanan heli karin in maamulka gobolka banaadir duqa magaalada oo si xowliya gabdhaha ugu sameeyo ilaalo joogto aha gabdhaha dhulka xaaqaaya gabdhaha degmada ka shaqeeyahay oo si filintri u shaqeynaya oo lacagta qaada oo mushaariga ahayn oo masaakiinta oo dhulka u taagan oo dadka u taagan oo dalka u taagan oo gobolka u taagan waa in la ilaaliyo oo la waardiyo maamulka gobolka banaadir ayaa wakhtigan markii ugu horreysay haweenku waxa ay ka heleen xilalkii ugu badnaa inta taariikhdu og tahay taasoo dhinaca kalena keenaysa inay haweenku wajahaan khatar badan oo ku aadan mas-uuliyadda ay hayaan sida ay mar kale tilmaamayso jawaahir baarqab guddoomiyaha haweenka gobolka banaadir waa markii ugu horreysay taariikhda lixdan sano kadib ay suurto gasho ee maamulka gobolka banaadir guddoomiye taabidna aan kaga mahad celinayno runtii in aan miiska talada wax ku yeelano wax badan oo aan u soo hardamaynay wax badan oo aan lahayn teti barsanti hana la siiyo haweenka soomaaliyeed wax badan oo aan geedaha hoostooda aan u taagnayna aan u qaylinaynay ayaa maanta waxaan isleenaha maamulkan waxay xaqiijiyeen ee guddoomiyaha mar walbana aan qirayno in aan yeelano shan guddoomiye degmo iyo maaragtay xogayaha guud ee gobolka iyo maamulka iyo maaliyadda gobolka ee guddoomiye ku-xigeenka in loo dhiibo haween wallaahi aniga waxay ila tahay waa fursad aada u weyn ujeeddada ee dilalka keenaysana ma aha mid aan ku hanjabayno ujeeddadeennu annagu waxay tahay hadafkeenna siyaasadda soomaaliya in ay degto haddii la rabo waa in loo badiyo haweenka mooral ahaan haweenku way nool yihiin horena waanu noolayn waana noolaan doonaa laakiin cadowga marnaba uma suurtoobi doonto in aan kaga gabanno waan cambaaraynaynaa waan ka horteegaynaa ma baroor diiqi doonno mana calaacali doonno eh waxaan isku dayaynaa sida loo soo qaban lahaa dhagarqabayaashaas ee mar walbana guddoomiye laameedyada iyo cid walba oo la dilo iyo qof walba oo muwaadin soomaaliyada oo ku dhaqan caasimadaba waxaan u sheegaynaa waxa loo dhinto inay tahay qadar iyo ajal xubno ka tirsan mudanayaasha baarlamanka ayaa haweenka soomaaliyeed ee ka shaqeeya hay-adaha dowladda ku bogaadiyey waxqabadka ay bulshada u hayaan waxaana ka mid a mudanayaashaasi xildhibaan shariif maxamed cabdalla oo dhanka kalena haweenka ku booriyey inaanay wax niyad jab ah ku keenin dilalka ka dhanka ah horta eh, sida lala socdo dhaqan ahaan soomaalidu eh, haweenku iyo dad badan waxaa la dhihi jiray dadka jilcan oo dhan birimageyda la dhihi jiray een, markii dhibaato ay jirto marka eh, waxay tahay eh, hadda haweenkii eh, noloshii eh, caamka ahayd ayay soo eh, galeen een, wax kasta oo ragga uu qabto ayay qabtaan cilmi kasta oo uu barto ayay bartaan eh, ciidan ay ku jiraan meel kasta ay ku jiraan siyaasad ay ku jiraan marka waxa weeye een, arrinta de waxaa waxaad moodaa in marka kan rag iyo iyo iyo dumarba aan loo kala soconayn ay tahay yani waxaa loo soo dhowaanahay dadki inay isgarab ordaan oo isku qiimo ahaadaan oo isku isku si loo arko Eh, walow hadda aanan garanayn een, sababta gaarka oo hadda een, arrintaas soo badisay laakiin eh, marnaba eh, ma filahayo eh, haweenka aan arkay ee soomaaliyeed in hadda een, ah, arrimahaas ay niyad jab iyo ku keenayso ama inay ka cabsoodaan eh, howlihii ay qabanhayeen oo guryahooda ku noqdaan marnaba ma filahayo siddeed iyo tobankii bishan oo ku beegan isniintii aynu ka soo gudubnay ayaa degmada xamarjajab lagu dilay foos maxamed xuseen oo ahayd guddoomiyaha laanta jabuuti ee waaxda kowda mey ee degmada xamarjajab waxaana foos xilligii la dilayay la geeriyootay gabar shan jir ah oo dhabta u saarnayd kadib markii si turriinsha la'aan ah labadoodaba rasaasta loogu furay allaha u naxariistee foos maxamed xuseen ayaa ifka uga tagtay lix carruura oo isugu jira afar gabdhood iyo laba wiil kuwaas oo maanta aanay jirin cid u buuxinaysa booskii ay hooyadood ugu jirtay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho